matayos cutubka afaraad
goortaasaa ruuxii ciise cidlada u kaxeeyey in ibliisku jarribo oo goortuu afartan maalmood iyo afartan habeen soomanaa ayuu dabadeed gaajooday markaasaa doofiyihii u yimid oo ku yidhi haddaad tahay wiilka ilaah dhagaxyada ku dheh kibis naqda
laakiin wuu u jawaabay oo ku yidhi
waa qoran tahay dadku waa inaannu kibis oo keliya ku noolaan laakiin waa inuu eray walba oo afka ilaah ka soo baxa ku noolaado markaasaa ibliisku magaaladii quduuska ahayd geeyey wuxuuna seenay munaaraddii macbudka oo ku yidhi haddaad tahay wiilka ilaah hoosi sutuur waayo waa qoran tahay malaa'igihiisa ayuu amri doonaa oo gacmahooda ayay sare kuu qaban doonaan inaanay cagtaadu dhagax ku dhicin ciise wuxuu ku yidhi haddana waa qoran tahay rabbiga ilaahaaga ah waa inaadan jiribin haddana ibliiskii ayaa buur aad u dheergeeyey wuxuuna tusay boqortooyooyinka dunida oo dhan iyo ammaantooda wuxuuna ku yidhi waxyaalahan oo dhan waan ku siinayaa haddaad sujuudid oo i caabudid markaasaa ciise wuxuu ku yidhi
shayddaan yahow bax waayo waa qoran tahay waa inaad caabuddo rabbiga ilaahaaga ah oo waa inaad isaga keliya u adeegto markaasaa ibliiskii ka tegey oo waxaa u yimid malaa'igo wayna u adeegeen markuu maqlay in yooxana la qabtay ayuu galiili ku leexday oo intuu naasareed ka tegey wuxuu yimid oo u degay kafarnaam tan badda agteeda ahayd oo ku jirtay sohdimaha sebuluun iyo naftali inay noqoto wixii nebi isaayos lagaga dhex hadlay isagoo leh dhulka sabuulun iyo dhulka naftaali xagga jidka badda webi urdun jishadiisa galiili qurumaha ka mid ah dadkii fadhiyi jiray gudcurka ayaa iftiin weyn arkay kuwii fadhiyi jiray dalka iyo hooska dhimashadana iftiin baa u baxay markaas dabadeed ciise wuxuu bilaabay inuu wax ku wacdiyo oo yidhaahdo toobadkeena waayo boqortooyadii jannadu waa dhowdahay
markuu badda galili ag marayey wuxuu arkay laba walaalo ah simoon kii butros la oran jiray iyo andaros oo ahaa walaalkiis iyagoo shabag badda ku tuuraya waayo waxay ahaayeen kalluumaystayaal oo wuxuu ku yidhi isoo raaca waxaan idinka dhigayaa kuwa dadka jilaabta markiiba intay shabagyadii ka tageen ayay raaceen isagii markuu meeshaas hore ugu socday wuxuu arkay laba kale oo walaalo ah yacquub inisabadii iyo walaalkiis yooxana iyagoo aabbahood doonida kula jira oo shabagyadoodii hagaajinaya wuuna u yeedhay markiiba doonnidii iyo aabbahood way ka soo tageen oo way raaceen ciise ayaa galili oo dhan ku wareegey isagoo sinagoogyada wax ku baraya oo injiilka boqortooyadii ku wacdiyaya oo bukaan oo dhan iyo cudur oo dhan bogsiinaya dadka dhexdiisa warkiisuna waa gaadhay suuriya oo dhan oo waxay u keeneen kuwii bukay oo dhan oo cudurro kala cayncayn ah iyo silac qabay iyo kuwii jinniye qaba iyo kuwa suuxdin qaba iyo kuwa curyaan ah wuuna bogsiiyey waxaana raacay dad badan oo ka yimid galili iyo dekabolos iyo yeruusaalem iyo yuhuudiya iyo webi urdun shishadiisa